dowladda soomaaliya ayaa adkaysay ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana maanta laga furay gudaha garoonka saldhig booliis dadaaladan ayaa kusoo beegmayay iyadoo dhowaan dayuurad ay lahayd shirkadda daalo oo garoonka ka kacday uu qarax dhinaca midig ka dalooliyey kadibna si degdeg ay ugu soo noqotay garoonka baadhitaan shilkaasi la xiriira ayaana socda wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diray taliska ciidamada amisom ayaa maanta dowladda federaalka ku wareejiyey saldhig booliis oo ay ku shaqayn doonaan ciidamada booliska soomaaliyeed kaasoo ciidamada amisom ay ka hirgeliyeen gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho saldhigan oo uu dhismihiisa gacan ka geystay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa waxaa ugu horreyn munaasabadii lagula wareegayay ka hadlay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal maxamed xasan xaamud oo mahadcelin uu u jeediyey ciidamada amisom kasakow ka warbixiyey muhiimadda uu saldhigani u leeyahay ciidamada booliska booliska soomaaliyeed ee caalamka gaar ahaan ciidanka amisom oo runtii saldhig walba nala taagan wax nala qabta yacni roomdada nala gala habeenkii nala shaqeeya halkaan u yimid in ay gacan siiyaan walaalahooda soomaaliyeed waxaan dhihi karaa shaqada ugu adag ayaga ahaaye waayo bulshada ayay nala dhex galaan oo runtii waana arrin adag waaye runtii inaad soo dhex usid laakiin ummadda soomaaliyeed aad iyo aad ayay ula shaqeeyeen aad iyo aad ayay u soo dhoweeyeen walaaltinimada ay noogu imaadeen annagana aad iyo aad aan u faraxsannahay waxaan rabnaa weliba in naloo soo kordhiyo markaa sidaas darteed sidaan ayagana aan annagana aan u codsanayna in gacan nala siiyo ayaan ayagana waxaan uga codsanaynaa in qalab fiican la siiyo laga warhayo si ay si fiican noola howlgalaan annagana kabasity buildingeena lasoo kordhiyo nala soo kobciyo waxaan kaloo rabnaa inaan halkaan ka sheegno soomaaliya boliiskeeda wuxuu qaatay aqoonta wuxuu qaatay tababarka wuxuu qaatay dibudhiska waxaan markaan xafladan aan ka baxno kadib dugsiga boliiska aan ku xiri doonaa dhowr boqol ilaa saddex boqol oo ciidan ah oo ka qalinjibinaaya maanta oo muddo sagaal bilood ah tababar ku jira sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga cabdinaasir maxamed cali ayaa ka codsaday beesha caalamka iyo amisomba inay kaalin ka geystaan dadaalada loogu jiro sare u qaadista amniga islamarkaana ay tayeeyaan ciidamada soomaaliyeed maanta waxaan isugu nimi farxad iyo hambalyo inaan u jeedino walaalaheen amisom oo noo dhisay daartan quruxda badan aad aragtaan ayagoo mar walba aan ahayn markii ugu horreysay ay noo dhisaan daartan waxaan mar kale ugu mahad celinaynaa mar walba inay garab taagayiin shacabka soomaaliyeed inay helaan nabad ay ku nastaan mar walbana waxay noo garab taagan yihiin sidii dad walaalahooda oo kale ah annagana waan ka aqbalnay marka mar walba waxaan jecelnahay annagu in ay mar kasta amisom iyo dowladaha caalamka ayna taageeraya inay taageeradooda mar kastaba ay nala garab taagnaadaan sidii waddanku ugu degi lahaa waxaan rabnoo kale inay naga saacidaan wixii tababar ah wixii qalabayn ah iyo wax walba oo waddankan uu ku nabadoobi doono mar labaad iyo mar kale anigoo ku hadlaya afka xukuumadda iyo afka baarlamaanka dowladaha had iyo jeer nala garab taagan caawinaadka soomaaliya dhinacageeda isku taagto mar kale iyo mar labaad waxaan leeyahay waa mahadsantiin kusoo dhowaada sida wanaagsan aada noo caawiso ugu dambeyntii taliyaha ciidanka booliska amisom ee ku sugan muqdisho anan beli ayaa u mahad celiyey xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya maadaama iyagu ay hirgeliyeen dhismaha waxaana uu xusay in amisom ay gacan ka geysatay qalabeynta dhismaha saldhigan We would like to acknowledge UNSOS in the contribution and future contribution to the station.
Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo bixisay taageerada lagu dhisay saldhigan boolis ee loogu yaboohay booliska Soomaaliyeed. Sidoo kale Amisom waxa ay ka shaqaysay qalabaynta saldhigan sida kombiyuutarada iyo qalabka aasaasiga u ah adeega saldhiga iyo fududeynta xagga shaqada. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa saraakiisha ciidanka booliska oo ugu horeeya taliyaha booliska maxamed sheekh xasan xaamud oo maanta nagala soo qayb galay xafladda furitaanka saldhigan cusub si aan ugu wareejino dhismaha saldhigan boolis ee garoonka diyaaradaha muqdisho ayaa lagu wadaa inuu wax weyn ka taro howlaha amniga garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kaasoo toddobaadkii aynu ka soo gudubnay mid ka mida diyaaradaha ka howlgala garoonka muqdisho ay la kulantay qarax u geystay waxyeelo kaasoo ilaa iminkana baaritaankiisa uu socdo waxaana sidoo kale saldhigan boolis ee laga hirgeliyey garoonka muqdisho uu ku soo aadayaa xilli maanta dugsiga sare ee booliska ee magaalada muqdisho tababar loogu soo gebagabeeyey ciidamo boolisa oo ay tiradoodu gaarayso ilaa saddex boqol oo askari xasan kaafi qoyste v o a muqdisho